اللهم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما cashirku wuxuu ku xiran yahay cashirkii ka horeeyey waxaa u dambeeyey cashirkii hore aayadaha lagu khiyaar gelinayo takhyiir lisawjaati rasuul sala allahu calayhi wasalam haweenkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee umahaatulmu'miniinka ahaa markii xoogaa horumara la gaaray ee futuuxaad la helay waxay codsadeen in noloshooda xoogaa loo kordhiyo oo waxa ay ku nool yihiin saxaabada yacni familkoodu in la siiyo ay codsadeen wax ka badan ma aysan codsanin wey nisaau lmuhaajiriin walansaar noloshoodoo kale aan u baahannahay bay yidhaahdeen oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiisteen marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam adduunyo agtiisa qiimo kalama lahayn adduunyo ama ha badnaata ama ha yaraatee markay nabiga soo marto gacantiisa soo gasho meeshaa ay u timid unbuu ku qaybinaya marka waa kuwii guriga caaishay isugu yimaadeen sagaalkoodiiba marka fariintaa rasuulka u sheeg bay yidhaahdeen umuna caaisha fariintii ayay rasuulka u sheegtay calayhi salaatu wasalaam oo haweenkaagii sidaasay ku leeyihiin ayay ku tiri aad buu markaa rasuulku arrintaa uga xumaaday in adduunyo la weydiiyo aad buu nabigu uga xumaaday calayhi salaatu wasalaam marka intuuna asagu wax dhihin yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa marka xukunkoodii soo dejiyey ilaahay wuxuu ku yidhi haweenkaaga u yeer oo khiyaargeli ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro jannada inay doonayaan iyo inay rabaan adduunyo labadaa kala dooransi hadday adduunyo doortaan wax alla waxaad u heli karto u haaban kartaad siinaysaa waadna fasaxaysaa kulligood waan idin fasaxayaa ku dheh haddii ay ilaahay doortaan iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira doortaanna fa ina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiiman baa ilaahay haweenka yacni muxsinaadka ah waa kuwa ilaahay adeecay rasuulkiisa adeecay aakhirada u camalfalayo ilaahay wuxuu u diyaariyey ajir weyn buu u diyaariyey marka markuu fariintii rasuulku calayhi salaatu wasalaam u gudbiyey ummahaatulmu'miniinkii sagaalkoodiiba waxay doorteen ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiray doorteen marka aayadahan darsiga hore ugu dambeeyey waxay ahaayeen takhyiirkaasay ka hadlayeen weli aayadahan waxay la hadlayaan haweenkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo inayna haweenka la mid ahayn oy mudan yihiin in lagu daydo ayagay tusaale noqdaan yaa ilaahay leeyahay waman yaqnud waman gabadhii yaqnud adeecdo minkunna adinka idinka mida lilaahi ilaahay adeecdo wa rasuulihi rasuulkiisa adeecdo wa tacmal saalixan camal wanaagsanna samayso nu'tihaa waan siinaynaa ajrahaa ajarkeedii maratayn laba jeer baan siinaynaa oo haweenka kaloo mu'minaadka hadday camal falaan ajirkii la siin lahaa dicfaynkiisaan siinaynaa yn siinaynaa baa ilaahay leey waa la idiin badinayaa ajirka wa actadnaa waxaan u diyaarinay lahaa ayada waa gabarh kasta oo ummahaatulmu'miniinkii ka mida ilaahay iyo rasuulkiisa adeecdo camal saalixana la timaado wa actadnaa lahaa waxaan u diyaarinay risqan kariima wa huwa aljanna wey jannaan u ballan qaadaynaa baa ilaahay leey risqiga kariimka ah oo marka horena aan dhib aada ku aada ku keenin yacni waxa aad ka cuntana aan dhibaato kugu keenaynin dhibna aan lahayn waa risqiga jannada wey waa jannada wey laanna risqiga kaloo kale tacab baa la xidhiidho ama dhibaatuu keenayaa waad ku xanuunsanaysaa yacni ha ama qiimaa lagu warsanayaa iyo bedel baa lagu warsanayaa haddii aada cunto waxaan saddexdaa midna lahayn waa jannada wey waa risqiga jannada wey waman yaqnut waman gabadhii yaqnud adeecdo lil- minkunna adinka idinka mida ummahaatilmu'miniinkiio lilaahi ilaahay adeecdo wa rasuulihi rasuulkiisa adeecdo wa tacmal saalixan camal wanaagsanna samayso nu'tihaa waan siinaynaa ajrahaa ajirkeedii maratayni baan siinaynaa yacni dicfayn baan ooga dhigaynaa dicfayn maa nucdii ayr hayraha min annisaa haweenka kale ee saalixaadka ah ajirka la yimid wanaagga sameeyey ajirka lagu abaalmarinayo labanlaabkiisaan siinaynaa baa ilaahay leey wa actadnaa waxaan u diyaarinay lahaa ayada risqan risqi kariiman wanaagsan wahuwa aljanna yaa nisaaa annabiy nabiga haweenkiisiio lastunna ma ihidin ka axadin lama i- lamid ma ihidin ka axadin axad oo min annisaa'i haweenka haweenkii nabigow la mid ma ihidin haweenka kale in ittaqaytunna ilaahay haddaad ka baqaysaan in ittaqaytunna allah ilaahay haddaad ka baqaysaan falaa takhdacna bilqowl hadalka ha jilcinina oo ragga markaad la hadlaysaan hadalka ha u jilcinina oo fayadmaca uu damco alladii midka fii qalbihi qalbigiisa maradun maradku uu ku jiro ah, maradun yacni nifaaqun iyo washahwo wey qofka yacni jiran ee maradu shahwaha qabo ama nifaaqa qabo maradu nifaaqa qabo iimaanka fiican aan lahayn uu markaa damco wa qulna dhaha qowlan qowl macruufan wanaagsan wey hadal wanaagsan oo aan dhibaatana keenaynin dembina aan ahayn hadal jilcan oo laydinku damcayana aan ahayn hadalkaa ku qowla ilaahay leey waqarna sugnaada fii buyuutikunna guryihiinna ku sugnaada walaa tabarajna ha bannaan bixina tabaruja aljaahiliyati aluulaa tabaruja aljaahiliya jaahiliyadii tabarujkeedii oo kale al-uulaa horeysay wey maa qabla alislaam aljaahiliya maa qabla alislaam islaamka wixii ka horeeya wey marka jaahiliga waqtigiisii gabdhuhu tabaruj bay samayn jireen yacni jirkooda ma asturi jirin intaysi soo siineeyaan iyo iyagoo qaawan ayay ragga dhex socon jireen oy bannaankaysi soo dhigi jireen marka walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa baa ilaahay وأقمنا الصلاة صلاة أوغا وآتينا الزكاة زكاة بحية وقتا وأطيعنا الله ورسوله إلهي الرسول كي سنة أداعا إنما يريد الله إلهي وحودون يا ليذهب إنو تكسيو عنكم حقنا الرجس دنبي إنو إلهي ذكا تكسيو دوني حمانتا إيا دنبي أهل البيت يا أهل البيت أو يطهركم وإذن ظهره تطهيرا طهيرد وإذن ظهره يا نساء النبي نبي هوين كيسيو لستن مئهد كأحد من النساء كأحد من النساء يعني أحد هوين كلام إذا مهد أحد يعني يطلق على الذكر والأنثى وال يعني والتثنية والجمع intaba waa loo isticmaalaa lastunna ma ihidin ka axadin ma ihidin oo min annisaa haweenka kale ma ihidin haweenka kale la mid ma ihidin waad ka fadli badan tihiin zawjaadkii rasuulkaa tihiin sala allahu calayhi wasalam nabi maxamed baa ilaaha idin idin doortay suxbadiisa ilaaha idin doortay oo aad zawjaadkiisi tihiin marka haweenka lama la mid ma ihidin baa ilaahay leey lastunna ma ihidin ka axadin axad oo min annisaa'i haweenka ah haweenka kale ah in itaqaytunna allah ilaahay haddaad ka baqaysaan falaa takhdacna bilqowl hadalka ha jilcidina ilaahay le yacni sida lagu yaqaanay nisaa'u lcarab ama caadadii horeo jirtay waxay ahayd dumarku inay hadalka jilciyaan oo ragga hadalka u jilciyaan taa ilaahay wuu ka reebay subxaanahu wa tacaala falaa takhdacna bilqowl hadalka ha jilcinina oo fayadmaca uu damco alladii fii qalbihi marad midka qalbigiisa uu maradka qabo maradka waa maradu shahwa wa maradu nifaaq qofka dee yacni munaafiqa ah dhaaco male oo ma dhowrsano ka maradku shahwada qabo oo shahawaaniga ana asna wuu jiran yahay marka haddii hadalka loo jilciyo jilcintaasu wuxuu u malaynayaa in la doonayo isaga la doonay marka fitna ka ibaanaysa meeshii wey oo fayadmaca uu damco alladii midka fii qalbihi qalbigiisa maradun nifaaqun iyo washahwa ay ku sugan tahay wa qulna dhaha qowlan hadal macruufan wanaagsan hadal macruufan fi sharci shareecadu aysan inkirin oo wanaagsan yani hadal dembi ahoo qofka dhibaya ha ku dhihina hadal yani la inkiro oo adagna ha dhihina waqulna qowla macruufan hadal wanaagsan hadal wanaagsan oo yani shareecada ku wanaagsan dhaha wey waqarna fii buyuutikunna waqirna fii buyuutikunna waa laba qiro wey qarna iyo qirna waqarna sugnaada fii buyuutikunna guryihiina ku sugnaada gabadha waxa u fadliga badan waa inay gurigeeda ku sugan tahay wey gurigeeda inay laasimto yaa u astur badan taasaana u wanaagsan wey waqarna sugnaada fii buyuutikunna guryihiina ku sugnaada walaa tabarajna ha bannaan bixina tabaruja aljaahiliya jaahiliyadii tabarujkeeda aluula ay horreeye wey maa qabla alislaam jaahiliyadii wax islaamka ka horreeyay yani dhowr tafsiir baa la gelinayaa fii zamani yani sulaymaan wa daawuud bay ahayd في زمن يعني في الزمن الذي يعني ولد فيه إبراهيم بيهايد يعني ما بين نوح وإدريس بيهايد تفاصيل دورها لقرنا يا لكن ما قبل الإسلام تفسير قوة نسموه يعني تبرج الجاهلية الأولى جاهلية هورة الدين لأنت أهي تبرج كذي وكلا هلا إيماننا وإنت هذه الزينيسان بنانك هاو بحنا والرقا هدحي يا عينوه ha dhex yaacina ragga wa aqimna salaata wa aatiina zakaat wa aqimna salaata salaada ooga salaada ku dadaala wa aatiina zakaata zakada guta xoolaha ilaahay idin siiyeyna ka bixiya zakada wa adicna allaha wa rasuula ilaahay iyo rasuulkiisaba adeeca innamaa yuriidu allah ilaahay wuxuu doonayaa liyudhiba cankum inuu idinka tegiyo idinka tabiyo inuu idinka tagsiiyo arrijsa dembiga iyo qurunka xumaanta inuu idinka dahiro ilaahay doonaya أهل البيت يا أهل البيت أهل بيت كيو آه ومنهم نساؤه هوانك يعني ذلك إلهي أطهر أيو أهل بيتك هوانك النبي أكمل عليه الصلاة والسلام آه أهل البيت يا أهل البيت وهو يطهركم وإذن ظهيرا تطهيرا طهيرتان وإذن ظهيرا ومسلمة قرقية أسقوا جوغ النبي عليه الصلاة والسلام كآية سودك دي أيو النبي يريد يوير فاطمة يا حسن يا حسين يا علي يوير marka waa loo yeeray way yimaadeen nabigu markaasuu go' buu sidaa ugu daday markaasuu yidhi allahuma haaulaai ahli beyti ahlu beyti ilaahu kuwan waa ahlu beytkaydii allahuma tahirhum tadhiira markaasay tiri yaa rasuul allah a ana minhum anigu soo ka mid ma ihi nacam buu nabigu yidhi anta minhum yani min ahli beyti baad ka mid tahay wey wadkurna xusa oo aqriya maa yutlaa fii buyuutikunna guryihiinna waxa lagu aqrinayo oo min aayaat illaahi ilaahay aayaadkiisa iyo walxikmati xikma sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam yani dadka la mid ma hidin guryihiinna waa guryaha uu kusoo degaya qur-aanku waxyuu kusoo degay yani buyuutul waxyi weeye buyuutu nabiga waxay ahaayeen buyuutul waxyi guryihii waxyigu kusoo degayay marka aqriya oo kuwaana qaata aayaadka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee guryihiina lagu aqrinayo kusoo degayo wey wadkurna xusa maa yutlaa xusuusnaada oo aqriya wey wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illaah qur-aanka aqriya wey ilahay qur-aankiisa aqriya maa yutlaa waxaa la aqrinayo fii buyuutikunna guryihiina oo min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisii iyo walxikmati sunnadii ah ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday ladiifan bikhalqih ilaahay mid u dhimriyo khalqigiisuu ahaaday khabiiran biaxwaalihim axwaashoodoo dhanna ilaahay midkii og buu ahaa ina almuslimiina waalmuslimaat ina almuslimiin ragga muslimiinta ahee ilaahay u hoggaansamay waalmuslimaat dubarka muslimaadka ah waalmu'miniin ragga mu'miniinta iyo waalmu'minaat dumarka mu'minaadka ee ilaahay rumeey waalqaanitiin kuwa ilaahay adeecay ee ragga ah waalqaanitaat gabdhaha mudeeciinta ilaahay adeecay wasaadiqiin kuwa yacnii runta sheego iimaankooda ku run sheegay ee ragga ah wasaadiqaat gabdhaha runta ku dadaalay wasaabiriin kuwa sabrayo cala daaca wa cala albalaaya wa cani ilmacaasi washahawaad ka sabray ee ragga ah wasaabiraat gabdhaha saabiraadka ee sabraya waalkhaashiciin kuwa ilaahay u khushuuca ilaahay isu dulleeyay ragga ah waalkhaashicaat dumarka khushuuco waalmutasadiqiina kuwa sadaqaysto almutasadiqiina kuwa sadaqada la bixiyo yani la baxo ee wax bixiyo sadaqata alfardi wannafl sadaqada waajibka ah iyo midda sunnada ah labaduba bixinayo waalmutasadiqaat gabdhaha mutasadiqaadkaho bixinayo yani sadaqata alfardi wannafli sadaqada waajibka ah iyo midda sunnada labaduba bixinaya wasaa'imiin ragga soomayo wasaa'imaat iyo gabdhaha saa'imaadkae soomaya waalxaafidiina furuujahum ragga farjigooda xifdiyey xumaan ka xifdiyey waalxaafidaat gabdhaha xaafidaadka ee farjigooda xifdiyey ee dhowrsoon ee xumaanta ka dhowrsoon wadaakiriina allah ragga ilaahay xusayo kaiiran in badan wadaakiraat gabdhaha ilaahay xusayo kaiiran in badan acad allaahu lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey makfiratan dhaafid lidunuubihim iyo wa ajran ajir ajarkaasoo cadiiman weyn uu ilaahay udha u diyaariyey subxaana wa tacaala aayaddan waxay ahayd sabanusuulkeeda zawjaadka nabiga qaar ka mid a ayaa rasuulka waxay ku yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo maa baalu nisaa haweenka xaalkoodu waa maxay laa yudkaru fi yani fi lqur'aan qur-aanka laguma sheegayo ragga unbaa lagu sheegayaa gabdhaha lagumaba sheegaya waa maxay wax khayr oo ilaahay la doonayba ma jira miya ayaga fanasalad hadihi laaya ina almuslimiin ragga muslimiinta ah waalmuslimaat gabdhaha muslimaadka ilaahay u hogaansamay waalmu'miniina waalmu'minaat ragga mu'miniinta ee iimaanka dhabta a leh waalmu'minaat gabdhaha mu'minaadka ilaahay rumeeyey iyo rasuulkiisa waalqaanitiin kuwa yani qunuudayo waalqaanitiin almudiiciina lilaah kuwa ilaahay adeecay waalqaanitaat gabdhaha qaanitaadka ee ilaahay adeecay wasaadiqiina wasaadiqaat wasaadiqiin ragga runta sheegay fii aqwaalihim wa fii iimaanihim ku run sheegay wasaadiqaat gabdhaha runta sheegay ee saadiqaadka iimaankoodu uu runta yahay wasaabiriina kuwa sabrayo ragga sabrayo sabarku waa saddex qaybood sabru cala daaca wa sabru cala albalaa wa sabru cani lmacaasi ragga saabiriinta ah daacada ku sabray leanna daacadu sabar bay u baahan tahay balaayada iyo imtixaanka ku dhacaya ku sabray xumaanta iyo shahwada waxay naftu doonaysana ka sabray wey wasaabiraat gabdhaha saabiraadka ah wey sabar kale waalkhaashiciin ragga ilaahay u khushuucay fi salaati wa fii kayriha khushuuc atawaaduc lilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay bay u khushuuceen oo u khuduuceen waalkhaashicaad gabdhaha khaashicaadka ah oo salaadda markay tukanayaan khushuucayo wa fii kayri salaadna khaashiciinta ah mutadalliliina lilaahi ilaahay bay isu dulaynayaano kibir ma laha iyo korusuqaadid wey wاlmutasadiqiina wاlmutasadiqaat wاlmutasadiqiin ragga sadaqada bixinaya wax bixinaya maalkooda ay khayrka ku bixiyaan sadaqada midda waajibka ay bixiyaan biilka yacni ilaahay ku waajibiyay ay bixinayaan xoolahooda waajibka ka waajibaya zakada ka waajibaysa bixinayaan wاlmutasadiqaat ah, gabdhaha yacni sadaqada ku dadaalo iyo beriga inay wax bixiyaan oo gacanta wax ka bixiyaan ku dadaalo wasaa'imiina wasaa'imaat wasaa'imiin ragga soomo soonka waajibka ah iyo sunnadaba way ku dadaalaan wasaa'imaat gabdhaha saa'imaadka ahee soomo way waalxaafidiina furuujahum waalxaafidiina kuwa xifdiyey ragga xifdiyey furuujahum farjigooda ka xifdiyey can ilmacaasi xumaanta ka xifdiyey cawradooday ilaaliyeen oo dhowreen waalxaafidaat dumarka xaafidaadka ahe cawradooda xifdiyey ee xumaan iska ilaaliyey wadaakiriina allaha kuwa ilaahay xusayo wadaakiriina allah kuwa ilaahay xusaya ragga ilaahay xusaya katiiran in badan qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim yacni dikrigu wuxuu noqon karaa dikri katiir ah markuu qofku qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim markuu ku xusa waay istaag iyo fadhi iyo jiifbo saddexda xaale uu qofku mid un ku sugan yahay mid un uuna ka marnaanayn marna wakti kasta uu joogo saddexda xaalo muu mid yahay inuu taagan yahay inuu fadhiyo iyo inuu jiifo wey wadaakiraat gabdhaha daakiraadkaoo ilaahay xusayo kaiiran in badan acad allaahu ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum ayaga makfiratan dhaafid lidunuubihim ilaahay dunuubtoodii buu dhaafayaa wa ajran baa ilaahay u diyaariyey ajirka oo cadiiman weyn وma kana lmؤmini وlaa mؤminaة إida qضى اllah وrasuulh أmrا an yakuna lahm اlkhiyaraة min أmrihim aayaddan saba nusuulkeedu waxay ahayd baa yidhaha zayd binu xaarisa ninkii la odhan jiray yani uu rasuulku jeclaa xibu rasuuli ilaahi ahaa ayaa nabigu calayhi الsalaatu salaam wuxuu u doonay zaynabo bintu jaxshi gabadha la yidhaah zaynabo bintu jaxshi eedadii baa dhashay umayma bintu cabdimualib baa dhashay nabiga eedadii baa dhashay marka wuu u tegay nabigu calayhi salaatu wasalaam zaynabaan doonayaa markii uu yihi way faraxday waa yahay bay tiri way ogolaatay markaasi waxay ogaatay inuu zayd u doonayo zayd baan kuu doonay ibnu xaarisa marka zaynabo marka gadaal bay u noqotay walaalkeeda cabdullaahi binu jaxshi la yidhahdo iyo ayadiiba waxay yidhahdeen yaa rasuul allah dee gabadhan yacni reer qureesheed seed ugu daraysaa ninkii shalay addoonka ahaa ee aada xoraysay ee mawlaha ahaa seed ugu daraysaa arrintii baa xoogaa ku adkaatay ayaddaa soo degtay markaa wamaa kaana uma sugnaanin limuminin qof mu'mina walaa mu'minatin gabar mu'minad ah idaa qada allaahu wa rasuuluhu amran idaa qada allah ilaahay hadduu xukumo wa rasuuluhu rasuulkiisu hadduu xukumo amran amar an yakuuna inuu u ahaado lahum ayaga alkhiyaratu khiyaar min amrihim amarkooda qof mu'minahoo iimaan dhabaa leh ama nin ahaado ama gabar ahaado haddii ilaahay iyo rasuulkiisu arrin ay u xukumaan wax doorashaa inay yeeshaan oo maba banaana ilaahay le wixii ilaahay iyo rasuulkiisa xukumay waa inay yidhahdaan samcan wa daacan wax doorasho ayaga la siinaya ma jiro khiyaar ma jiro waman yacsi allah goodi baa markaa la daba dhigay qofkii intaas yidhaahdo qanci waayo oo yidhaahdo maya anigu arrinteeda waan ka fiirsanaya waman yacsi llaaha ilaahay qofkii caasiyo wa rasuulahu rasuulkiisa caasiyo faqad dalla wuu dhumay dalaalan baadi mubiinan cad wey baciidan can ilxaqi wey baadinimo cad ayuu dhumay qofkaas aayaddii markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam u aqriyey waxay tiri ana amrii biyadika yaa rasuul allah amarkaygii gacanta kugu jira meel alla meeshaa doonta i dhig wakadalika cabdullaahi bnu jaxsina saasoo kale yidhi asaguna marka aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu meesha ay ka saaraysaa baa laleeyahay waxaan la yidhahdaa kafaa'ada la yidhahdo kafaa'ada looma fiiriyo yacni xagga nasabka iyo sharafta looma fiiriyo kafaa'ada kafaa'adu waa xagga diinta un qofku hadduu qof wanaagsan yaho diin laba yahay yacni xagga nasabka maaha kafaa'ada wamaa kaana uma ahaanin limu'minin qof mu'mina walaa mu'minatin gabar mu'minada idaa qada allaahu ilaahay hadduu xukumo wa rasuuluhu rasuulkiisu hadduu xukumo amran amar an yakuuna lahum inuu u sugnaado alkhiyaratu doorasho min amrihim amarkooda ay wax ma dooran karaan markaas ilaahay iyo rasuulkiisu hadday amar xukumaan oo arrintu saasaan yeelayna ay yidhaahdaan qofka mu'minka ah iyo gabadha mu'minadda ah wax doorashaa ilaahay ma siini wey an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim wax doorasha a male ayagu waman yacsi llaaha ilaahay qofkii caasiyo wa rasuulahu rasuulkiisa caasiyo faqad dalla wuu dhumay dalaalan mubiina baadinimo cad buu dhumay wey waid taquulu liladii ancama allaahu calayhi wa ancamta calayh أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه واذكر حس أيها الرسول إذ وقت تقول أن أرنيسي للذي كي أنعم الله عليه مثل إلهي ونعمي بالإسلام بإلهي ونعمي وزيد بن حارثة وأنعمت عليه أدونا وأدو نعمي سيو بالعتق بأدو نعمي سيو amsik calayka zawjak amsik hayso calayka zawjaka xaaskaaga zawjadaada hayso wataqi llaaha ilaahay ka baq wa tukfii waad qarinaysaa fii nafsika naftaadana maabaad qarinaysaa allaahu ilaahay mubdiihi uu daahirinayo wax ilaahay uu daahirinayo ayaad adigu qarinaysaa naftaada ku qarinaysaa wa taksha nnaas dadkaad ka baqaysaa wallaahu ilaahay baa axaqu xaqnimo badan an takshaa inaad ka baqdo falamaa qadaa zaydun falamaa qadaa markuu gutay zaydun zayd minhaa gabadha wataran xaaje markuu ka gutay zawajnaakahaa waan ku gurinay baa ilaahay likay laa yakuuna cala almu'miniin mu'miniinta dushooda inuuna ahaanin xarajun wax dhiba fii aswaaji adciyaa'ihim wiilashii tabaniga ay uga wiili yeesheen adciyada yacni waa wixii tabaniga la odhan jiray aayadda suuradda awalkeeda lagu joojiye lagu buriye wey udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah baa ilaahay fii aswaaji adciyaa'ihim yacni adciyadoodii haweenkii gabdhihii ay qabeen inayna wax dhiba mu'miniintu kala kulmin idaa qadow wiilashi markay gutaan minhuna gabdhaha xaggooda wadaran wa kaana amrullaahi amarka ilaahay wuxuu ahaaday mafcuulan yani mid la sameeyu ahaaday baa ilahay le gabadhii zaynaba bintu jaxsh iyo zayd ibnu xaarisa unbay weli aayaddu ka warramaysaa xikma ilaahiyaa jirtay oo yacni zaynaba iyo waxa la isugu guuriye zayd xugun ilaahay ahaa jirayo yacni wixii tabaniga la odhan jiray carabtu ku dhaqmaysay qabla alislaam oo ninka wiilkan uu leeyahay wiilkaygii baa tahay wiilkiisa loo aqoonsanayay baa ilaahay joojiyey tii un baa lasii adkaynayaayo wiilkaas adigu maada dhalin aabbihii dhalay ugu yeer haddaada garanaynina yani waa walaalkiin fa ikhwaanukum fi diini wa mawaaliikum baa ilaahay marka wiilkii in muddaaba adiga wiilkaaga ahaa ee adiga lagugu yeerayay magacaaga loogu yeerayay gabadha uu qabo guursaday de dad saas oo fara badan adciyo fara badan baa jira saasa gabdhaha ay guursadeen haddii ay kala tagaan gabadhaas marka in ilaahay u xalilo oo u sheego inay wiilashan ayadu dha wiilashan adinku miyna dhalin ajnabi bay idinka yihiin ma aha waladu sulbiga canugga aad dashay oo kale ma aha gabdhaha xalaal bay idin yihiin hadday wiilasha gabdhaha kala tagaan waad guursan kartaan baa ilaahay leey marka zayd ibnu xaarisa rasuulku u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasuu yaa rasuul allah gabadha zaynabo ahayd xoogaa yacni tu'diinii bilisaaniha carabkeeday xoogaa igu dhibaysaa oo yacni waxay igu yar iigu faanaysaa xoogaa yacni xagga fi sharafi wanasab inay iga sarraysay tusinaysaa wayna idhibaysaa marka waxaan doonayaa inaan iska fasaxo zayd intuusan u imaanin rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa ilaahay wuxuu u sheegay rasuulka ogeysiiyey intayna waxyigu soo degin in zayd uu yacni zaynabo ay kala tegi doonaan adigaana guursan doona waa haweenkaagay ka mid tahay baa ilahay ku yidhi haweenkaagay ka mid tahay zaynabo marka isagoo nabigu sidaa og ayuu zayd u yimid oo ka dacwoonaya xaaskiis markaasuu rasuulku waaniyo wuxuu yidhi amsik calayka zawjak wattaqi illaah niyow ilaahay ka baqo gabadhaadan hayso u adkayso waxba dhiba ma leh waxaasoo rag oo dhan baa wada qabee yacni dhaqanku meesha yani lagama waayo xoogaa qalooc lagama waayo xaaskaaga hayso marka waxaad qarinaysaa oo naftaadii ku qarinaysaa baa ilaahay leeyahy wax ilaahay uu daahirin doono oo waa maxay gabadhaa inaad adigu guursan doonto wa taksha naas dadkaad ka baqaysaa oo dadka muxuu uga baqayaa dee waxay leeyihiin markay berri arkaan wiilkiisa xaaskiisii buu guursaday maxamed wuxuu noo sheegayay xalaa-ilu abnaa'ihim inay xaaraam tahay wiilasha adinku aad dasheen gabdhaha ay guursadeen dee waa gabadhaadii oo kale noqonaysaa dee gabdhaha xalaa-ishaa la sheegay waa gabdhaha yacni aslaabtee waa weladka sulbigee adigu aad dashee ma aha kuwan adciyada maaha ilaahay uu reebay maaha laakiin ayagu qiil bay ka dhiganayaan wixii munaafiqiinta iyo yahuuddii iyo wixii markay maqlaan rasuulkay calayhi salaatu wasalaam dacaayad ku furayaan waxay ku furayaan buu markaa nabigu waxa uu ka baqaya waa taas taa ha ka baqin baa ilaahay leey ilaahay ka cabsa subxaanahu wa tacaala maxay arrintan waxaa uun yacni joojin karo meesha ka saari karo in nebi maxamed uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam baa meesha ka saari kartee dadka kaleeto waxay samayn karaan ma aha marka waa arrin weyn wey wadkur xus id waqti taquulu aada odhanaysay liladiikii ancama allaahu calayhi ilaahay uu u nicmeeyey bilislaami baa ilaahay ugu nicmeeyey kaa waa tafsiir tafsiir labaad waxaa weeye bilmaxaba jeceel adiga uu ku jeclaaday baa ilaahay ugu nicmeeyey maxaa yile zayd ibnu xaarisa aabbihiis baa yimid iyo walaal adeerkiis iyo walaalkiis yaa yimid markaasay rasuulka u yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam yidhahdeen ninkan zayd ibnu xaarisa la yidhaahdaa waa aniga wiilkaygii buu yidhi kana waa adeerkii kana waa walaalkii waxaan doonayaa doonaynaa inaad na- na siiso nagu soo wareejiso markaasuu nabigu yidhi ha loo yeero ha loo yeero marka hadduu idin doorto ha idin raaco hadduu dee yidhaahdo anigu waan joogayaana rasuulkaan la joogayaana dee qasbi maysaan isaga taga nacam bay yidhahdeen raalli baan ku nahay dhintaas waxay aada ugu kalsoonaayeen inuu ayaga dooranayo zayd baa loo yeeray markaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam zaydow aniga bal iga waran noloshii aan kula aan ila wadaagtay wabakaa zayd wuu ilme wuu ooyey wuxuu yidhi yaa rasuul allah yacni nolosha aniga adiga dhexdaanana martay yacni su-aasha aada i weydiisay baanaba yacni waxaan oga jawaaba ma garanayo maxaad ii weydiinaysaa yaa rasuul allah markaasuu wuxuu yidhi ninkaan ma taqaanaa nacam huwa abi waa aabbahay wa haada huwa cammi wa haada akhi waa walaalkay aabbaha iyo adeerkaa iyo walaalka adigay kuu imaadeen waad fasaxantahay xaggayga waa ka fasaxantaya haddaad raacayso haddaad rabtana waa ila joogi kartaa markaasuu wuxuu yidhi laa akhtaaru axadan siwaak axad adiga kaa soo haray ma doonanayo rasuulka ilaahay aad buu markaa ola yaabeen aabihii iyo adeerkii adeerkii baa la hadlay yaa zayd atakhtaaru alcubuudiya ma waxaad doonaysaa addoonnimaad dooranaysaa nacam akhtaaru alcubuudiya buu yidhi. Ah. markaasay ka tageen saasay oga tageen marka jeceel ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jeclaysiiye nebi maxamed oo iimaanka qalbigiisa uu geliyey oo axad nebi maxamed la mida inuusan jirin ilaahayga qalbigiisa geliyey taasaa ilahay ugu nicmeeyey Ah. waid taquulu liladii ancama allahu calayhi bilmaxaba jeceel adiga uu ku jeclaaday oo dadkii kale aabbihii dhalay iyo ehelkiisiibuu kaa doortay wa ancamta calayhi adiguna waad u nicmaysay bilcidqi baad ugu nicmaysay wa bitamani waad ka wiil yeelatay adiguna wiil baad ka yani darajada ugu weynee qofka ay u samaynayeen waxay tahay in qofka uusan dareemin wax yacni een, yay wiil bay ka dhiganayaan qofku mar hadduu aabba leeyahay dee ninkan eh, sharafta leh oo qabiilkan oo me- dadka meesha degana ugu weyne sharafta leh hadduu mar wiilkiisi noqdo ninkaa waxaa weeye wax sharaf u dhiman ma jiro wa ancamta calayhi adiguna aada u nicmaysay maxaad ku odhanaysaa amsik calayka zawjak xaaskaaga hayso wataqi llaaha ilaahay ka baqa nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu u waxyooday wuu ogeysiiyey wuu ogaa markaasba inay xaaskiisa noqon doon zaynabo ay tahay xaaska xaasaskiisa ka mid tahay laakiin haddana naseexada iyo waajibkii saarnayd buu nabigu nabigu gudanayaa xaaskaaga hayso wataqi llaaha ilaahay ka baq wa tukfii waad qarinaysaa fii nafsika naftaada ma llaahu mubdii wax ilaahay uu daahirin doono ayaad qarinaysaa oo inaad gabadhaa guursato awe wa taksha naasa dadkaad ka baqaysaa inay kugu dacaadeeyaan oo wiilkiisii zayd bin maxamed baa la odhan jiray soomaha intaan la joojino horteed wiilkiisii gabadheedii buu yani xaaskiisii uu furay buu guursaday inay ku yidhahdaan wa taksha naas wallaahu ilaahay baa axaqu xaqnimo badan an takshaa inaad ka baqdo falamaa qadaa zaydun zayd markuu gutay minhaa xa- gabadhi xaggeedii wadaran xaaje markuu ka gutay yacni gabadha calafkeeda waa ka dhammaaday ninkaa wuuna furay zawajnaakaha gabadhii markuu furay ee ciddadeedii ay dhammaatay zawajnaakaha baa ilaahay yidhi gabadha ilaahay baa u guuriyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam Ah, ehel ooma guurin marka aayaddan markay soo degtay toos unbuu markaa zaynabo ugu hoyday nabigu calayhi salaatu wasalaam Ah. zawajnaakaha annagaa kuu guurinay baa ilaahay yidhi waan kuu guurinay gabadha waa xaaskaaga ayaduna way ku faani jirtay waxay dhihi jirtay dumarka rasuulka ay ku odhan jirtay umaatlmuminiinka saddex arrimood oo anigu aan leehay cid dumarka haweenka kale ka mid ahoo ila wadaagta ma jirto marka sidaa aawadeed qof ila mid a aniga ma leh mid waa midda koobaade camatu rasuulillaah baa ay dhashay sala allahu calayhi wasalam axad iiga dhow nabi maxamed ma jiro Ah, umayma bintu cabdimudalib iyo cabdullaahi bin cabdimudalib baa kale waa ilmaabtiilmeeda wey midda labaad antunna dumar yahow zawajakunna aabaa'ukunna aabbayaalkiin iyo ehel awliyadiinna baa idin guurisay adinka qof kastoo idinka mid ah wazawajani illaahu subxaanahu wa tacaala fowqa sabci samaawaat aniga ilaahay baa i guuriyey qof bini aadanahoo i guuriyey ma jiro wasafiir guurka marka ilaahay uu guurinayay nabi maxamed calayhi salaatu wa zaynabo ugu guurinayay yaa safiiruhaayo u dhexeeyey hadalka u kala qaadayay jibriil safiirkuna jibriil buu ahaa marka saddexdaa sifo qof lamiya idinku jirto waa maya wey marka saasay oran jirtay wey way ku faani jirtay manqabadaa iyo darajadaasay lahayd falamaa qadaa zaydun zayd markuu gutay minhaa gabadha xaggeeda wadaran xaajo zawajnakahaa waan kuu guurinay baa ilaahay yidhi likay laa yakuuna cala almu'miniina xaraj marka markii uu marka uu zayd furay ciddadeedii ay dhammaatay ee nabigu uu doonayay marka inuu gabadha guursado zayd buu u diray nabigu calayhi salaatu wasalaam zaydkii naftiisii gu- furay ayuu nabigu u diray marka albaabkay u garaac uu u garaacay markaasay tihi man ana zayd bin xaarisa buy wamaa yuriidu zayd bin xaarisa waqad allaqani waqad waa i furay muxuu rabaa zayd bin xaarisa markaasuu wuxuu yidhi arsalanii ilayka rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa soo kaa diray wa huwa yuriiduka markaasay sajda la dhacday sujuudu shukri bay la dhacday markii dee lagu farxad geliyo waad sujuudaysaa soo maaha way sujuudeen markaa marka ilaahay baa u guuriyey subxaanahu wa tacaala likay laa yakuuna cala almu'miniin mu'miniinta korkooda inuuna ahaanin xarajun wax dembi ah fii aswaaji adciyaahim wiilasha adciyadooda ay ka wiil yeeshaan tabaniga waa adciya wey waa sheegasha de ah haweenkii ay guursadeen inay yani wax dhibaata inayna kala kulmin oo hadday wiilashu gabdhaha furaan ninkii shalay wiilkan aabbo u yahay la- lahaaye yani daciga ahaa waxba kama jirin tabaniga ahaa kiibaa guursan karo leanna wiil dhaba maha wey idaa qadow hadday gutaan wiilashu minhunna gabdhaha xaggooda wadaran xaajo wa kaana amrullah amarka ilaahay wuxuu ahaaday mafcuulan yani mid la sameeyo ayuu ahaaday yani waa amarka ilaahay waa amar mafcuul ah laa maanica lahu wax diidi karaa ma jiro wey maa kaana cala nabiyi min xarajin fima farada allah maa kaana cala nabiyi nabiga dushiisa ma ahaanin min xarajin wax dembi ah fiima farada allah fiima axalla allaahu lahu waxa ilaahay u xallilay marka de waa sidii uunu ka yaabaye markuu nabigu guursaday yani ilaahay u guuriyey zaynab u hoyday yani munaafiqiintii iyo way xumaay oo dhan waxay leeyihiin marka nabigu wuxuu guursaday wiilkiisa xaaskii furay Ah. annagana wuxuu noo sheegayay xalaa'ilul abnaa inayna xala lahayn soo maha Ay- suuratu nisaa baa ilahay ka sheegay dumarka yani muxaramaadka ah. waxaa ka mid a wa xalaa'ilu abnaa'ikum baa ilaahay Ah. Ha- yacni wiilashiina gabdhaha ay guursadeen yani wiilka adiga aad dhashay gabadha uu guursaday maxram bay kuu noqon baday gabadhaadii oo kale noqonaysa marka dee taas waxba rasuulka kuma keenayso maa kaana cala nabiyi nabiga dushiisa ma ahaanin min xarajin wax dembi ah fii maa farada allaahu lahu fii maa axalla allaahu lahu waxa ilaahay u xallilay sunnat allaahi ilaahay sunnadiisii weeye fi ladiina khalow fi ladiina kuwii ugu sunno ah khalow tegay min qablo horay ambiyada horeba sidaasay ahaayeen ilaahay wuxuu u baneeyey haween badan inay guursadaan ayuu ilaahay u baneeyey wey wa kaana amrullaahi amarka ilaahay wuxuu ahaaday qadaran mid la qadaray buu ahaaday maqduuran mafcuulan oo la sameeyo wey maa kaana cala nabiyi nabiga dushiisa ma ahaanin min xarajin wax dembi ah fii maa farada allaahu lahu fii maa axalla allaahu lahu waxa ilaahay uu u xalilay wax dembi ahoo kasoo gaaraya ma jiro sunnat allaahi ka sunnati illaahi weeye fi ladiina khalow min qabl waa sunnadii ilaahay oo fi ladiina khalow min qabl ambiyadii horaa sidaas ahayd ilaahay ugu baneeyey inay dumar guursadaan badan ay guursadaan intay rabaan inay guursadaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam dumar fara badan buu guursanaya u banaanay laakiin ragga kale ummaddiisa ka mid a afar unbaa u bannaan ka badan ma guursan karo sunnat allaahi fi ladiina khalow min qablu wey ka sunnati illaahi weeye fi ladiina kuwii uu sunnaha khalow tagay min qablu horay rusushii ka horraysay baa sidaa ahayd wa kaana amrullah amarka ilaahay wuxuu ahaaday qadaran maqduura aladiina yuballiquuna risaalaati illaah oo rususha waxa ilaahay u fadilay oo waxaan dadka kale la siinin oo dhan ayaga loo siiyey aladiina kuwaasoo yuballiquuna gaarsiinaya risaalat illaah ilaahay risaaladiisay gaarsiinayeen dadka wayakshawnahu ilaahay bay ka baqayaan walaa yakshawna axadan axadna kama cabsanayaan ila allah wakafaa billaah ilaahay baa ku filan xasiiban ay xaafidan way ilaahay baa wax xifdiyo yacni addoommaha iyo camalkooda ilaahay baa xisaabiyo oo xifdiyo subxaanahu wa tacaala الذين يبلغون رسالات الله في الذين خلوا من قبل ذات يا لغا سيفينيا oo kuwa tagay waa rusushii ka horeysay rasuulka alladina kuwaasoo yuballiquuna gaarsiinaya risaalatillah ilaahay risaaladiisi wayakhshawnahu ilaahay bay ka baqayaan walaa yakhshawna axadan axadna kama cabsanayaan ila allah allaha waaxidka mooyaan wakafaa billaahi ilaahay baa ku filan xasiiban xaafidan xaasib ilaahay baa ku filan wey addoonka xifdinayo acmaashiisa iyo camalkiisana xifdinayo maa kaana muxamadun nebi moxamed ma ahaanin abaa axadin axad aabihii oo min rijaalikum raggiina ka mid ah. zayd binu xaarisa zayd binu xaarisa la yidhahdaa nebi moxamed ma dhalin calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay leeyahy maa kaana muxamadun ma ahaanin abaa axadin min rijaalikum nin raggiinan ka mid ah oo uu dhalay ma jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam saddex wiil buu dhalay ayagoo yar yar hay dhinteen maxay wiilashiisa asagoo yar u dhinteen dee nabinimada asaga ilaahay ku khatimay rasuul ka dambeeyaa ma jiro wax ka dhaxlaayaa ma jiro marka axad adinka idinka mid ah aabba uma aha walaakin rasuul allah waa rasuulki ilaahay wa khaatama nabiyiin nabiyaashaa lagu khatimay nabi ka dambeeyaa ma jiro wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday bikulli shayin shay kulligii caliiman alla og buu ahaaday maa kaana muxamadun nabi moxamed ma ahaanin abaa axadin axad aabihii ma ahaanin oo min rijaalikum raggiina ka mid a yani rajul ninku markuu weynaadaa la yidhaha yaa rajul la yidhaahda marka wiilashii uu dhalayna asagoo yar bay dhinteen raggiinan joogo ee waaweyn axad uu aabbo u yahay ma jiro marka zayd aabbo ma aha we ma dhalin asagu walaakin rasuul allah rasuulkii ilaahay wey wa khaatama nabiyiin wey nabiyaashaa lagu khatimay wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday bikulli shayin shay kulligii caliiman alla og buu ahaaday yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira yaa ayuha aladiina yaa ayuha hooy aladiina kuwa aamanuu aliya nabi rumeeyo idkuru llah ilaahay xusa dikran dikri kaiiran fara badan wasabbixuu ilaahay u tukada bukratan wa asila gelin hore iyo gelin dambaba ilaahay u tukada huwa huwa ilaahay aladii macbuudkii wa yusallii calaykum idiin naxariisanayo wa malaa'ikatuhu malaa'igtiisuna waa idinku sallinaysaa yacni tastakfiru lakum wey dhaafitaan bay ilaahay idiin weydiinaysaa liyukhrijakum ilaahay inuu idinka saaro min adulumaat mugdiyaalka inuu idinka saaro min dulumaati dalaal inuu idinka saaro ila ila nuur ila nuur aliimaan inuu ilaahay idin saaro wa kaana bilmu'miniin wa kaana ilaahay wuxuu ahaaday bilmu'miniina mu'miniinta raxiiman alla u naxariistu ahaaday yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nabi rumeeyo idkuru llaha ilaahay xusa dikran dikri kasiiran fara badan wasabbixuu ilaahay u tasbiixsada iyo ilaahay u tukada labaduba yani waa tas- laba tafsiirood tasbiixda yani salaadaa la yidhahdaa wasabbixuuhu ilaahay u tasbiixsada bukratan wa asila gelin hore iyo gelin dambe waa salaatu lfajr wa salaatu alcasr wey Ah, labada salaadood ee fadliga badan ee uu nabigu yihi man salla albardayni dakhala aljanna labada qabow qofkii tukada waa ahlujanno yani bukratan gelinka hore iyo wa asiilan gelinka dambe ilaahay u tukada huwa ilaahay aladii macbuudkii weeye yusallii calaykum idiin naxariisanaya ilaahay wuu idiin naxariisanaya wayastakfirukum wuu idiin dambi dhaafaya wayukrimukum wuu idin ikraamaya wa malaa'ikatuh malaa'igtiisuna way idiin ducaynaysaa Ah, tusallii calaykum wey tastakfiru lakum صلاة الملائكة الاستغفار صلاة الله الرحمة وصلاة الاستغفار وصلاة الملائكة الاستغفار وملائكته malaa'igtiisuna waa idinku salinaysaa waa idinku salinaysaa liyukhrijakum ilaahay muxuu idinku naxariisanayaa malaa'igtiisu maxay idinkugu ducaynayaa liyukhrijakum ilaahay inuu idinka saaro min adulumaat mugdiyaal buu ilaahay idinka saaraya ila nuur min dulumaati shirki walkufri buu idinka saaraya ila nuur liimaan ومن ظلمات الضلال ينكسر إلى نور ال... يعني هداية إلى نور الهدى هنوك نور كسو إلهي دين سارية وكان الله وكان إلهي وحو هذا بالمؤمنين مؤمنين رحيما الله انحرست تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم مؤمنين تسلام تودو يوم يلقونه مركا إلهي لكل ميان سلام وحو salaamun wey waa nabadgelyo ilaahay xaggiisa waxaa uga imaanaysa nabadgelyo min kulli makruuh wax xun oo dhan bay ka nabadgelayaan wey waa qiyaamaha markii lasoo saaro yani waa nabadgelyo wey yani mufasiriinta qaar waxay leeyihiin cinda qabli ruuxihim marka ruuxda laga qibdoonayo yani nin kastoo mu'mina markuu nafta ka qidoonayo malakumoodku yani ilaahay xaggiisao salaam uga wadaa taxiyatuhum yani taxiyadoodu salaamtoodu yowma yalqowna maalinta ay ilaahay la kulmayaan salaamun wey waa nabadgelyo salaamun calaykum dibtum fadkhuluuha khaalidiin baa ilaahay leeyahy wa acadda lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey ajran ajri kariiman wanaagsan wey waa jannaa lagu abaalmarinaya hawaab weynna ilaahay buu siinaya wa acadda lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey ajran ajrkao kariiman wanaagsan yaa ayuha anabiyu yaa ayuha hoy annabiyu ee rasuulka ahow inaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay shaahidan xaalaa tahay calaa ummatik ummaddaadaad ku markhaati kici doontaa wa mubashiran waad u bishaaraynaysaa wa nadiiran xaalaa tahay mid digaya wey wa daaciyan ila allah ilaahay baa dadka ugu yeeraysaa ilaa daacatihi wa towxiidihi biidnih biamrihi weeye wa siraajan baa tahay siraaj muniiran ifayo hanuunka iyo hidaayada ayaad waxaad u tahay tusaalo yacni siraaj baa tahay faynuus muniiran iftiin badan wey wa bashir ilmu'miniin mu'miniinta u bishaaree bianna lahum inuu u sugnaaday min allaahi ilaahay xaggiisa fadlan kabiiran fadli weyn inay ilaahay xaggiisa ku leeyihiin walaa tudici lkaafiriin gaalada ha adeecin baa ilaahay walmunaafiqiina munaafiqiinta ha adeecin wadac adaahum dhibkooda ka tag watawakal cala allah ilaahay tala saaro wakafaa billaahi ilaahay baa ku filan wakiilan xaafidan axad wax xifdiyana ilaahay baa ku filan wey yaa ayuha nabiyu yaa ayuha hoy annabiyu ee rasu nabiga ahow innaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay shaahidan xaalaa tahay adigoo u markhaati kacayo shaahidan xaalaa tahay adoo markhaati ah liummatik calaa ummatika ummadaada markhaati baad ku tahay وعلى يعني وعلى الرسول قبلك رسوش كا هريسينا وأمر قاتك عيساوي ومبشرا حالة تيمد بشارين لمن آمن بالجنة ونذيرا حالة تيمد دقي لمن كذب بالنار قفك إيمان كديدنا نار بعد قد دقيسا وداعيا إلى الله وداعيا حالة تهي مد يريو إلى الله إلى توحيد الله وضاعته بعدك ويرس بإذنه بأمره ilaahay amarkiisa wey wa siraajan baa tahay muniiran ifayo binusuuli lqur'aani calayk qur-aanka degidda uu kugu soo degay waxaa tahay iftiin baa tahay siraaj baa tahay muniiran ifayo wa bashir ilmu'miniin mu'miniinta u bishaaree bianna lahum inuu u sugnaaday min allaahi ilaahay xaggiisa fadlan kabiiran ilaahay xaggiisa inay fadli weyn ku leeyihiin ugu bishaaree ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين آيادا هورنا وانا وصو مرني يعني سورة أول كده ولا تطع الكافرين قال لها داعين والمنافقين منافقين تها داعين الكافرين من أهل مكة أبو سفيان يعني قلا كتمد مكة كتمد مدينة تمد بيهايين مركز قلا المنافقين تاو تغير عبد الله بن أبي بن سلول يا أصحابتي markaasay rasuulka u yimaadeen markaasay hadalla rasuulka uu dhibsaday ayay markaa ay ku yidhaahdeen marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayadan baa ilaahay kusoo dejiyey ha adeecin waxa ay ku leeyihiin aalihadanada waxba ha ka sheegin ilaahyahanada waxba ha ka sheegin waxaad sheegtaa inay shafaaco leeyihiin waasay marka ayagu aaminsanaayeen ay noo shafaaco qaadayaan marka ha adeecinoo waxay ku waxay ku weydiisanayaan ama ku farayaan ha adeecin wadac adaahum dhibkoodana iska tag dhibka ay kuu geysanayaan ka jeedso ama ayaga waxba ha dhibaataynin watawakal cala allah marka waa mansuuqa aayadu biaayati sayf baa lagu nasakhay wey aayadda yani waa intaan dagaalka la amrin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wadac adaahum dhibkooda iska daa watawakal cala allah ilaahay tala saaro wakafaa billaahi ilaahay baa ku filan wakiilan xaafidan mid wax xifdiyo ilaahay baa ugu filana tala saaro yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nabi rumeeyo idaa nakaxtumu lmu'minaat gabdhaha mu'minaadka haddaad guursataan uma dallaqtumuuhunna aada furtaan min qabli an tamasuuhunna adinkoon taabanin gabadhii waad waad guursatay adinkoon is arag ayaad haddana furtay famaa lakum idinma sugnaanin calayhinna gabdhaha dushooda min ciddatin ciddo tacdatuunaha aad tirinaysaan wey wax ciddo ohi markaa gabadhu gelaysa ma jiro yani qabla dukhuul haddii gabadha la furo ciddo ma gelayso rajciyana male markaa gabadha yani qabla yani dukuul la furay gabadha waa la nikaaxiyey iyadoo isaarag ninkii ayaa la furay haddana waa marka koobaade haddayna meher aan loo cayimin meher loo magacaabay hadduusan jirin laa mehera laha gabadha meher ma leh mutcay leedahay laakiin wax alla wixii loo garto wax unbaa laska siinaya mutcay leedahay haddii meher loo magacaabayna nisfu meher baa dhacay meherkii nis bay leedahay nis baa ka dhacaysa rajciye ma gelaysa gabadha leanna ciddo ma leh rajciyada waxay ku imaataa haddii yacni saddex wax ka yar uu ku furo dalqad ama laba dalqadood uu ku furo gabadhu ciddo ma yani mar ciddaba ma gelayso markaas hadda ninkay rabtay guursan kartaa oo falaa rajciyata laha marka rajiye ma lahatee yani rajciyada waxay ku imaataa inay gabadhu ciddo gasho intay ciddada ku jirta gabadh rajciya yeelan lahayd soo ma rajcana male wa laakiin ninkaa gabadha furay hadda haddana ragga doonaya wuu ka mid noqon karaa hadduu saddex wax ka yar ku furo rajciye male laakiin nikaax buu leeya hadda wuu guursan karaa da hadday ogolaato haddana is is aqbalaan haddana haddu haddana nikaax kale guursan karaa ragga soo doonaya yuu ka mid noqon karaa laakiin rajciye male w rajciye male w yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii aliya nabi rumeeye oo idaa nakaxtumu lmu'minaat gabdhaha mu'minaadka haddaad nikaaxsataan uma dallaqtumuuhunna aada furtaan min qabli an tamasuuhunna adinkoon taabanin famaa lakum idinma sugnaanin calayhinna gabdhaha dushooda min ciddatin ciddo tactatuunaha aada tirinaysaan wax ciddo ood ku leedihiin ma jiro ciddaba ma gelaysa gabadhu qabla dukhuul yani walkhalwa jamhuurtu siday qabaan waxa weeye yani waa dukuul hadduun dhicin wey qabla dukuul gabadha haddii la furo ciddo ma gale abu xaniifa wuxuu leeyahay khalwana waa inayn jirin yani markay isguursadaan labada qof waa inayn meel ku khaali noqonin wey khalwa wax la yidhaha waa inay waa inayna markaa jirin wey famaa lakum calayhina min ciddatin tacdaduunaha famaticuuhunna wasarixuuhunna saraaxan jamiila famaticuuhunna gabdhaha u raaxeeyo wax siiya wey mutca mutca yacni wax gabadha la siiyaa la yidhaha waxaana midka mutcada loo fiirinaya yacni qofka waxa uu haysto biqadri lmucsiri yani walmuusir baa loo fiirinaya qofku hadduu xoogaa qof wax haysta yahay wax xoogaahuu siinaya hadduu waxba haysanina wuxuu heli karuu siinaya mutca la yidhahdaa mutcada waa inay meherka ka hooseyso mutca meheru mithil lama gaarsiiya la yidhaha mutca meheru mithil lama gaarsiiyo waa inay ka yar tahay wey marka famaticuuhunna gabdhaha u raaxeeyo wax siiya wasarixuuhunna markaas dira saraaxan jamiila yani markaa dirid wanaagsan oon wax dhiba lahayn gabadhii adigoo yani wax u raadiyey waxba aan dhibaato u geysanin waa saraax jamiila wey wax dhibaataa inaad waxay xaq ay leedahay inaad siiso hadday meher lahayd meher loo magacaabay nisfu meher bay yeelanaysaa nisfu meherkeedii baa la siini dee nisfu meherkaa la siiyo markaa mutca ma leh haddaan wax mehera loo magacaabinna yani gabdhaha wax siiya markaas qofka hadduu yani markaa waxaa la fiirinaya qofka hadduu mucsir yahay iyo hadduu yani muusir yahay oo nin hantile hadduu yahay iyo nina faqiira hadduu yahay waxaa markaa loo fiirinaya marka waa inuu wax bixiyo wey وصرعوهن صراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك يا أيها النبي نبينا إنا أنك أحللنا وأن حللنا لك أذيك أزواجك هوانك عقبا كو حللنا اللاتي آتيت أجورهن هوانك أدمهر كودي سيسي أيان كو حللنا وما ملكت يمينك وما ملكت وما قبربا كو حللنا ملكت يمينك ملك تالو أيهان تسي أد ملكي سي وين oo mimaa afaa allaahu calayk waxa ilaahay idinku soo celiyey ka mid ah wey oo gabdhaha yacni gaalada markii yacni laqab- la qabsado gabdhaha suriyaadka ah yacni waa milkulyamiin yacni taana waa ku xalaal wey mimaa afaa allaahu calayk wa banaati cammik wa banaati cammaatik wa banaati khaalika wa banaati khaalaatika alatii haajarna macak wa banaati cammik adeerkaa ama adeeraha gabdhahoodii wa banaati cammaatik eedayaalka gabdhahoodii wa banaati khaalik ayaan kuu xalilnay abtigaa gabadhiisii wa banaati khaalaatik gabdhaha habaryarta ah gabdhihii ay dhaleen ilmahabreedaatiin ama ilmaabtibaatiin allatii kuwaasoo haajarna macak waa kuwa soo hijrooday wey kuwa aan soo hijroonin xalaal kuuma aha allatii haajarna macak umuhani gabadha la yidhaahdo nabiga adeerkii baa dhalay abidaalib umuhani yani fakhita binta abidaalib baa loohan jiray ya waxay tiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo inuu guursado rabo ayaa aayaddan soo degtay waa la iga manciyey markaa leanna mayn hijroonin ayadu ma ayna hi- hijroonin yani umuhani gabadha la yidhahdo wey wamra'atan baan kuu xalinay baa ilaahay leeyahay gabar mu'minatan waimra'atan mu'mina gabar mu'mina ahaan kuu xalinay in wahabad nafsahaa nafteeda hadday hibayso lilnabiyi nabiga hadday u hi- u hibayso in araada nebiyu nabigu hadduu doono an yastankixa inuu guursado wey khaalisatan lak khaalisatan xaalay tahay mid khaasa laka adiga min duuni lmu'miniin mu'miniinta kale maya mu'miniinta gabadha gabadha yacni nafteydaan kuu hibeeyey tiri saa guur ooma noqonayso laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadho hadday tidhahdo naftaydaan kuu hibeeyey bas wuu aqbalayaa ooma baahna markaas nikaax in loo sameeyo oo weli iyo guur kale yani marka lafdulhiba lafduhiba baa rasuulka yani khaas ku ahayd wey rasuulka ay khaas ku tahay khaalisatan laka min duuni lmu'miniin qad calimnaa maa faradnaa calayhim fii aswaajihim qad calimnaa waxaan ognahay baa ilaah yidhi maa faradnaa calayhim mu'miniinta waxaan ku waajib yeelnay fii aswaajihim oo markay guursanayaan waa in yacni weli la helo shaahideyn waa in la helo yacni gabdhihii ah, markay guursanayaan wey gabdhaha ay guursanayaanna afar un gabdhood weeye ka badan maya qad calimnaa faa faradnaa calayhim waxaan ku farad yeelnay baan ognahay fii aswaajihim wamaa malakad aymaanuhum gacantoodu waxay milkisayna waa u xalaal ragga mu'miniinta ah ee adiga kaa soo haray afar gabdhood baa u bannaan oo u guursan karaa laakiin bimilki lyamiin intuu rabo yacni milkiga Ah, milku- milkigu waa intii yacni cadad male wey wamaa malakat aymaanuhum gacantoodu waxay milkisay ayaa u xalaala likay laa yakuuna calayka xarajun likay laa yakuuna inuusa ahaanin calayka dushaada xarajun wax dembi ah wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday gafuuran alla dunuubta dhaafo raxiiman oo naxariista wey yaa ayuha nabiyu yaa ayuhaho yaa nebiyo nebigaho innaa anagu xalalnaa waan xalinay laka adiga aswaajag haweenkaagi baan kuu xalinay allatii aatayta ujuurahunna haweenka yacni aada ujradoodii siisay waa meherkooda aada siisay wey ayaan kuu xalinay wamaa malakad yamiinuk midigtaadu waxay hanatayna waa ku xalaal wa mimaa afaa allaahu calayk waxa ilaahay idinku soo celinaya gabdhaha milkulyamiinta la yidhaahdo na waa ku xalaal intaad rabtaad yacni ka qaadan kartaa wa banaati cammika ayaan kuu xalilnay adeerkaa gabdhihiisa wa banaati cammaatik eedadaa gabdhaheedii wa banaati khaalik abtigaa gabdhihiisii baan kuu xalinay wa banaati khaalaatig habaryaraha gabdhahoodii baan kuu xalinay allaatii gabdhahaasoo haajarna macag waa kuwa hijrada soo galay soo hijrooday wey wa mra'atan baan kuu xalinay mu'mina gabar mu'minad ah in wahabad nafsahaa linabiy nabiga hadday u nafteeda u hibayso yacni waan kuu xalinay baa ilaahay leeyahy in wahabad nafsahaa nafteeda hadday hibayso lilnabiyi nabiga hadday u hibayso in araada nabiyu waa nabigu hadduu doono an yastankixaa inuu guursado wey gabadhii nafteeda u hibaysay rasuulku hadduu rabo wuu aqbalayaa hadduun rabinna ma aqbalayo Ah, in araada nabiyu hadduu doono an yastankixahaa inuu guursado khaalisatan laka khaalisatan xaalay tahay mid khaalis ah laka adiga aday khaas kuu tahay min duuni lmu'miniin gabadha yacni wax hibaysay mu'miniinta kale uma banaano sidaa kuma guursan karaan Ah, laakiin adiga lafdulhiba ayaad wax ku guursanaysaa waa khaalisatan laka way min duuni lmu'miniin qad calimnaa waxaan ognahay maa faradnaa calayhim waxaan ku farad yeelnay fii aswaajihim haween yani markay guursanayaan mu'miniintu waa in weli la helo waa in shaahidaan la helo oo nikaaxa shuruudiisii waxa uu ku ansaxaya shuruud ay ka mid ahayd yani wamaa malakat aymaanuhum midigtoodu waxay hanatayna waan u xalilnay likay laa yakuuna calayka xaraj likay laa yakuuna inuusan ahaanin calayka dushaada xarajun wax dhiba wey wamaa wakaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday kafuuran alla dunuubta dhaafo raxiiman oo naxariista wey umuna caaisho ayaa waxay ku tiri ayadan markay soo degtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni ma arkayo ilaa ilaahay wax alla wixii adiga aada jeclaato unbuu kuu yeelaya Ah, wax alla waxaad jeclaato buu kuu yeelayaa un Ah. wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday kafuura raxiima yacni macnaha waxay aad iyo marka ayada oga hadli jirtay gabdhaha intay rasuulka u yimaadaan odhanayo yaa rasuul allah naftaydii baan kuu hibay marka gabdhahay markaa canaananaysa maxay tahay gabadha ma soo jeeda naftayda kuu hibaysay dhahay maxaa nafta aad iska wadaan maxay tahay leeda marka arrintaasay kamta marka aayaddaa kusoo degtay way wamra'atan mu'minatan baa xalaal ku ah in wahabad nafsaha linabiy Ah, markaa way markay leedahay wax alla wixii adiga aada jeclaato ilaahay kuu yeelaya Ah, nabiga sala allahu calayh wasalam kaana allahu ilahay wuxuu ahday kafuuran لذنوب المؤمنين رحيما به من أن حريصته أيها هذا الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله